dugsiga farsamada galanta Buruujah magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya yaa weliba uusan istaagay sidii uusan saara lahaayee dhallinyarada fadaasa ah iniyo bardanga xirfadoosha gadiisan ee galanta siyo kaalin weyn ku qaadanga horumarinta naftiyo iyo weliba dalasho maadaama iyo walbarasho ka jaran ah dhallinyarada yaa hiraabwalba weliba iyo dugsiga farsamada galanta buruuja iyo onkoena siyo walankubarada lahaayenga iyagoo halkii shaqa iyo ku qayb qaadaan dhallinyaro badanga ka kumid ee macallimiinta casharada kubyowa dugsiga farsamada galanta buruuja magaalada muqdisho iyo weliba usu kuwarbaysado walbarashada iyoan dareerta asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin soo dhawaynaynaa halkan waxaa ku haynaa waa isfil hawan insidaan lahaa motoorkan marka waxaa rabnaa inaa hadda ardayda u sharaxuna wax la yidhaha faaso la yidhaha oo oo ingiliishka yidhaha timing waxa ugu yaqaana faasada waxaa af soomaali ahaan lagu qeexaa oo ardayda u sharaxayna isla shaqaynta albir motooraha albir akaanka iyo isbiindada marka ardayda faasada u sharaxuna faasada motoorka badanaa waxaa laga saxaa dhowr meel meelaha laga saxo waxaa ka mid ah albir akaanku wuxuu leeyahay laba barood oo leeyahay laba dhibcood dhibci kalena halkan weeyaan si fiican aaday u yarayn kartaan sababtoo dalkeena waxyaabaha yacni waxyaabaha badanaa ka taagan waxaa ka mid ah farsamo la'aan qof xirfad lehaa la waaye taasaa waxaa keenta marka in aqoonyaan ee dad oo ajaanib waddamo kale sida bangaladesh iyo waddamo kale laga keeno ee waddanka ay ka shaqeeyaan waxaana ku mid ah ardada oo warbaahinta la hadaliya yoona dhinisho kuku hadali walyaabo iyo kadooradanga farsamooyinka galanta iniyo baradanga
waxaan ahay arday dhigta iskuulka buruuj xirfadda runtii iskuulka xirfadda waxa uu qaas u yahay makaaniga aniga waxaan ahay qaybta makaaniga ka mid ahay waxaana u doortay inaan barto xirfad waxay tahay baahiyaha dalka ka jira iyo inaan xirfad barto waxay u kalifa waxay tahay xirfaddu waa noloshannada wax muhiim ka ah badanaa waa jeclaha wax ku soo baranaa sheeko iyo theory aan ku soo baranaa shikada oo xirfadda oo gacanta laga samaynaana aad ayay muhiim noogu tahay marka saas darteed waxay u kalifa inay tahay inaan barto jaacada dhigtaa inanoo qof oo jaacada dhin dhallinyaraha jaacada dhigta in jaacada laga baxsana cooba ila noqotay marka iskuul soo dhameeyey marka saas darteed waxay u kalifa inaan xirfad oo nolosheeda aan ku kaafi karo inaan barto iskuulka buruj saas darteed aan baahidaas aan u imaaday hadhoome meesha loo talagalay kanaa ka sameeya hadda kan iyo kan waa wada simaa kulli alxanka barta sanad baana kusoo diira wax badanaa iska bedela dugsiga farsamada galanta buruuja magaalada muqdisho yaa ah walbarashada weliba useebiyaya lama qaybood oo shal eh si cashar ahaan eh oo lanqaadow i toosi toos eh iyo galantiyo onkabaradayanga